alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabka cumdat laxkaam lilimaam abi moxamed cabdilqani ibni cabdilwaaxid ibni cali ibni saruur almaqdesi aljamaaciili raximahu llahu tacaala waxaan ku dhex jirnay kitaabu lxaj soo gaarnay xadiidka cabdullahi ibni cabaas oo cabdullahi ibni cabaas uu dhahaya nabiga sala allahu caleyh wasalam xajat lwadaac neef geela korkiis ayuu ku dawaafay nabiga hashiisa korkeedu ku dawaafay yastalimu rukna xajrasadka wuxuu ku taabanaya bimuxjanin bakoorad almuxjanu casan waa ul maxniyatu ra'si oo madaxeedu soo laaban yaho gargodan ul gargodan weeye marka riwaayadda muslimka saxiix muslim ku taalla waxay siyaadidey yastalimu rukna bimuxjanin macahu wa yuqabilu lmixjana ushaasna waa dhunkoonay marka taasna horaan macnaha soo sheegnay marka haddii ul qofku ku taabto ushaas waa dhunkoonaya waa dhunkoonaya dawaaf kasta oo qofku uu dawaafayona waxa weyan xajul aswadka sidaas ayaa sunnaa inuu taabsado haddii uu awoodi waayo gacantuu ku taagin bismi illahi allahu akbar waa ishaari gacantaas uu taagayna ma dhunkoonayo ma dhunkoonayo alxadiidu halaahuuna xadiiska soddoneeye bacda almi'atayn laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yihi lam ara nabiya nabiga ma anan arag sala allahu caleyh wasalam yastalimu xaalu taabsanaya min albeyti beytka ila ruknayni labada tiir maahan alyamanini oo yaman loo nisbeeyey nabiga sala allahu alay slam weligay ma anan arag uu yidhi isagoo taabanaya kacbada waxa weeye labada tiir oo yaman loo nisbeeyey maahane waa tiirka yamaaniga iyo midka xajul aswad ku jiro shardiga midka xajul aswadka waxaan idhi kow dawaafka marka la bilaaba gacantaa la saarin wejigana waa lagu sujuudin waana la dhunkoon haddii la awoodi waayo gacantaa la saarin gacantaa la shumin haddii intaasan la woodin ul ayaa qofka ku taaban ushana waa dhunkoon hadduusan awoodina gacanta inta saas ugu taago bismi illaahi allahu akbar ayuu leeyahay waana ka socon dawaaf kasta markuu bilaabay bismillahi allahu akbar taasuu leeyahy meesha markuu soo wareego tiirka saddexda kale midka u dambeeyo oo xajir aswadka ku soo xiga waxa weeyaan markuu maraayo isaga gacantuu ku taaban ma shuminayo hadduu gaari waayana ulna ku taaba ma mana ishaareeya waa ka socon markaasuu leeyahay allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi laakirati xasanatan waqinaa cadaab annaar meel kale kama taabayn kacbada sidaas darteeda sunnada nabigu waxay tahay in nabiga la raaco oo wuxuu sameeyey la sameeyo meeshuu taabtay la taabto in nabiga la raaco oo wixii uusan samayn aan la samayn oo laga tago siduu uga tegay sidaas darteeda waxaa dhacday waxaa soo wada xajiyey mucaawiya bn abi sufyaan iyo cabdullaahi bni cabaas radia allahu canhuma cabdullahi bni cabaas labadii meelood oo nabigu taabtay oo xajru aswadku tiirku ku jiro iyo midka yamaaniga u taabanayay mucaawiya afarta tiirbu waa taabanay markaas mucaawiya ku yidhi waxa weeyaan labadaana taaban labadaana nabigu taabtay markaasuu ku yidhi laysa min albeyti shay-un mahjuur beytka ilaahay ka mid maahan meel laga hijroodoo laga tagoo laleeyahay yaan la taaban markaasuu cabdullahi bni cabaas wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana nabi maxameda dayasha in kugu sugnaanta ilaahay iyo qiyaamaha dad rumaysan tihiin oo wuxuu taabtayna taabta wuxuusan taabanoo iska dayna ha taabanin nabiguna labadaas meelood bisuu taabtay hadalkaas cajiibka badan oo cabdullaahi bni cabaas isagoo sharxaya imaamu shaafici raximah llahu tacaala siduu xaafid ibn xajar fatxulbaariga kusoo naqliyey wuxuu yidhi imaam shaafici qofkiina yidhaahda laysa shayun min albeyti mahjuuran shay beytka ka mida lagama hijroodo waxaan leenahay annaga kama hijroon ugamana tegin taabashada aan taabayno iskagama dayn beytka meelaha kale see uga hijroon waaba dawaafayaahe laakin natabicu sunnata ficlan wa tarkan laakiin sunnada nabigaan raacaynaa ficlan oo wuxuu sameeyan samaynaynaa wuxuu ka tegayna waa ka tegaynaa waana qaacido aad u qiimo badan waana qaacidada ay fahmi waayeen in badan oo ahlbidca ka mid a oo cibaadooyin fara badan oo nabigu samaynin samaynaya sababtoo ah waxa weeyaan nabiga wuxuusan samayn waxaa sunnaa inaan la samayn wuxuu sameeyeyna waxaa sunnaa in la sameeyo marka waa in lagu raaca nabiga ficl iyo tarkiba ficl iyo tarkiba waa in lagu raaco sidaas weeye diinka nabiga sala allahu caleyh wasalam beytka afar tiir uu leeyahay sida ibnu mulaqin uu yidhi iclaamka wuxuu yidhi afarta tiir ruknul aswadka iyo yamaaniga labadaas yamaaniyaana laysku yidhaahdaa labada kalena shaamiyaana la yidhaahdaa oo ciraaqiga iyo shaamiga ah harbiyaanna waa la yidhahdaa marka rugniga oo oo ah xajur asadku ku jiro waa la dhunkoodaa waana la taabtaa sababtoo ah laba fadiilo ayuu leeyahay xajur asadki inuu ku jiraa waa fadiilo calaa qawaacidda ibraahima aas aaskii nebi ibraahim meeshuu ka taagay inuu ka taagan yahayna waa fadiilada labaad tiirka yamaaniga hal fadiiluu leeyahay saas darteeda waa la taabtaa laakiin lama dhunkoodo maxaa yeele halka fadiiluu leeyahay waxa weeyaan kownuhu calaa qawaacidda ibraahim nebi ibraahim meeshii aas aaskii uu ka muday yuu ka mudan yahay labada tiir oo kaleeto oo shaamiyaanka la yidhahdo ama midka shaamiga iyo kan ciraaqiga hal fadiilana male sababtoo ah waxa weeyaan calaa qawaacidii ibraahima xataa kama dhisna oo waqtigii jaahiliga mushrikiin carab ayaa waxa weeyaan beytka daadad inta ku yimaadeen ay dumiyeen markaasay yidhahdeen aan dhisno lacag xalaalana aan ku dhisno beytka alle lacagta xalaasha isku keeneen ayaa yaraatay markaasay waxay yidhahdeen waayahay beytkii waa weynaaye lacagtu maadaama ay yartahay xoogaa intuu dhisi karo aan ku dhisno marka ilaa toddoba dhundhun ayay ka ay gudaha soo galeen oo labadaas tiir gudaha lasoo gelsho laga waa lasoo gaabiyey qolkii xoogaa waa lasoo yareeyey marka labadaas tiir saas darteed lama taabto baabu tamatuci tamatuci baabkiisii haada kanu maxalo waa maxalkiisii qofku marka uu xajinayo oo xaj aado saddex kayfiyo saddexda waa u bannaan yihiin marka uu miiqaadka tago inuu xirto cumro oo markuu kacbada tago uu dawaafo sacyina uu sameeyo tintana uu jarto uu iska xalaal noqdo si uu joogo maalinka bisha dilxija sideedta uu xaj xirto xajiyo qaabkaas waa qaabka u fadli badan waana arki doonaa waana tamatuca la yidhaahdaa qaabka labaad waa qofku marka uu miiqaadka marayo xaj iyo cumro inuu isku xirto xaj iyo cumro markuu marayo markuu miiqaadka marayo xaj iyo cumro hal mar xiran qiraanana la yidhahdaa qiraan qaabka horena tamatuca la yidhahdaa qiraanka marka markuu beytka tago dawaafu quduumkiiyuu samayn sacyigiiyuu iska sii samaysan marka waxa weeyaan tinna jarima mana xalaal noqonayo ilaa maalinka tobnaad oo xajka laga gaaro maalinka tobnaad markuu jamratulcaqaba tuuro oo waxa weye neefka gowraco tinta xiiro markaasuu taxallulkii koobaad oo xalaal noqon markuu beytka haddana inta ku laabto dawaaful ifaada sameeyana markaasna taxallulkii labaad ayuu xalaal noqon taasna waa qaabka labaad oo qiraana la yidhaahdaa waana qaabkii nabigu u xajiyey sala allahu caleyh wasalama nabigu ilaa hadyi iyo xooluu waday qofka hadyiga wadana qaabkaas ayuu u xajiyaa kan saddexaadna ifraada la yidhahdaa qofku markuu miiqaadka marayo inuu xaj kaliya xirto beytka markuu tago waa dawaafin waxa weye dhintii un qiraanku sameeyuu samayn cumrana ma laha kan kale laakiin cumrada iyo xajku waa isdhex galeen oo maasha xajkuu samayn cumradana maadaama uu soo niyeystay waa leey waa leeya marka tamatuca u fadli badan nabiguna sala allahu calay wasalam weliba qofkaan hadyi soo wadin oo markuu kasoo tegayay deegaankiisii iyo miiqaadkii aan haji hadyi ka soo kaxayn wuxuu amray inuu u bedelo xajkiisa hadduu xaj soo xirtay ama xaj iyo cumro uu soo xirtay nabigu wuxuu amray inuu u bedelo waxa weeyaan cumro oo mutamatic uu noqdo marka mutamaticii ayuu ku sharxin alxadiidu alxaadi wahalaahuuna bacda almiatayni xadiiska soddon iyo koob iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi jamra nasr ibni cimraan addubaci qaala wuxuu yihi saaltu ibnu cabaas cabdullahi ibni cabaasaan weydiiyey can ilmutcati mutco fa amaranii bihaa waay amray waxa weye cumrada ka waramaan idhi say tahay waa tamatucan dhihi tegay cafwan tamatuca ka waran aan idhi yii markaasuu amri wuxuu yihi tamatuca fiican yahay samee cumro iska xiro bishii xajka iyadoo la joogo cumrayso maanta sideedaad magaalada maka gudaheeda ka xiro xajka fa amaranii bihaa waay amray wasa'altu waxaan weydiiyey can ilhadyi haddii qofka hadduu bilihii xajka cumraysto oo haddana isla bilihii dhexdooda xajiyo waxaa lagu leeyahay hadyi oo ilaahay qur-aanku ku yidhi faman tamataca bilcumrati ila alxaj qofkii ku raaxaysta cumro intii xajka laga gaarayo inta iska sii cumraysto marka xajka la gaarana xajiyo fa caleyhi korkiisa waxaa ahaaday mastaysara min alhadyi wixii u fududoo hadyi ah faman lam yajid fa siyaamu halaathati ayaamin fi lxaj wa sabcatin idaa raajactum tilka casharatun kaamila markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wixii u fududoo hadyi ha bixiyo qofkaan awoodinna saddex maalmood xajka dhexdiisa ha ku soomo saddex maalmoodku xajka dhexdiisa ku soomo markaad laabataan ood u laabataan guryihiiniina toddobada kaleeto toddobada kale sooma marka waxaan idhi yidhi hadyiga ilaahay sheegay oo uu yidhi faman tamataca bilcumrati ila alxaji famasaysana min alhadyi hadyi alla sheegay noomana sheegin hadyigaas ma geela ma lo-a ma arya maxaa igu waajiba qur-aanku ma kala caddayn sunnadaa qur-aanka fasirta marka cabdullahi ibni cabaas oo iiga waran hadyiga aan idhi yidhi wa sa'altu can ilhadyi aan weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi fiihi hadyigaas waxaa ahaaday jazuuru neef geela neef geela ugu fadli badan inaad bixido hal neef oo geela ow baqaratu ama neef lo-a dada neef geela bixin waxaa ku xiga xagga ajarka neef lo-a inaad bixido ow shaatun ama ri inaad gowracdo hal ri kaligaa wahay ow shirkun wadaagsi fii damin dhiig aad wax ka wadaagto dhiig inaad wax ka wadaagto waxaa loola jeedaa toddoba qof neef geela inaad isla qalataan ood wada bixidaan toddoba idinkoo ah ama neef lo- aad wada bixidaan marka inta ugu fadliga badan waa neef geela waxa ku xiga waa neef lo-a waxa ugu yaro waajibka ahoodan ka tegi karinna haddaad hadyi baxaydana waxa weeyaan waa inaad kaliga neef ariya gowracdo amase toddoba qof aad la gowracdo neef geela ama neef lo-a hadyiga qur-aanka lagu sheegana waa sidaas aayadda tafsiirkeedina saasuu kuugu caddaada qaala wuxuu yidhi abi jamra nasri ibnu cimraan addubaci wuxuu yidhi wa kaana naasan dad waxaad moodaa karihu inay dhibsadeen haa tamatucaas ey mutcada haa ey mutcada dadaa xoogaa dhibsaday oo waqtigii saxaabada dadaa dhibsan jira oo waxay isdhihi jireen haddii qofku bilii xajka inta yimaado cumraysto xajiyo sanadoo dhan soo laaba ma sanadoo dhan marka beydkii dad la-aan ayuu noqonayaa sanadaasoo dhan marka si dadku ay usoo laabtaan waxa fiican bilaa xajkana inay xaj u yimaadaan sanada inteeda kaleetana cumro ay u yimaadaan si beydku markasta u camirnaado dadaa xoogaa saas u dhibsaday bis arrintiiyuu sameeyey tamatuciyuu sameeyey fa nimtu waa seexday yidhi fa ra-aytu waxaan arkay filmanaami hurdada dhexdeeda waxaan arkay macnaha waxaan ku ru'yooday weeye kaana insaanan sida qof yunaadii inuu dhawaaqayo sida qof ii dhawaaqayo oo idhah xajun mabruurun ey xajuka xajkaaga mabruurun waa mid lagu baarinimo sameeyey xajkaaga waa mid lagu baarinimo sameeyey wa mutcatun mutaqabala mutcadaaduna waa mid la aqbalo ilahay agtiisa laga aqbalay faataytu fa ataytu waxaan u imid u yidhi ibna cabaasin cabdullahi ibna cabaas aan u imid faxadadtu waan u sheegay waxaan arkay oo ru'yadiiaan u sheegay fa qaala wuxuu idhi allahu akbar ilaahay baa weyn marka markaad wax fiican ku ru'yooto inaad dadka u sheegto muslimiinta waa shay wanaagsan aad qofkana wanaag iyo farxad marka loo sheego allahu akbar inuu yidhahdo wuxuu ku farx marka loo sheego inay iyadan wanaagsan tahay ayay kutusaydaa allahu akbar allah weyn sunnatu abilqaasim uu yidhi waa sunadii nabi maxamed abilqaasim waa kunyada nabigeena sala allahu alay waslm waa sunadii nabiga macna awalaad dad xoogaa dhibsadeen oo cabdullaahi lagu naqnaqdiyey marka arrintii aad uga farxay ru'yadan ilaa waa ta'yiid iyo istinaas iyo weheshi weeye iyadu xujo maahan laakiin waa istinaas iyo weheshi marka aaduu ugu farxay aaduu ugu farxay aad ugu farxay saxaabiga xadiiska weliy waxaa la ihahdaa abu jamra nasr ibni cimran adubaci saxaabi ma dhehen waa taabiciga xadiiska waxaa wariyey ninka wariyey waxa weeyaan waa cabdullaahi ibni cabaase waxa weye saxaabiga laga warinayaahe waxa weeye taabiciga ka wariyey waxa la ihahda abi jamra nasr ibni cimran adubaci taabiciga weye waa taabici hiqah mashhuur a weeye wuxuu dhintay boqol labaatan iyo sideed hijriyadu markay ahayd sarkhis magaalo la yidhahdo ku dhintay oo iiraan ku taalla alxadiidu athani wathalaathuuna bacda almiatayni xadiiska soddon iyo laba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi tamataca rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ku raaxaystay sala allahu alay slam fii xajati lwadaac bilcumrati cumro ila alxaji xajka inta laga gaaro wa ahda xoolahadiyana waa waday nabiga sala allahu calay wasalam sida sawaabka ah ee kulli axaadiista aan ku arki doono qiraanu ahaa laakiin qiraanka laftirkiisaa tamatuc mararka gabal lagu magacaabaa maxaa yeele hal safara qofku cumro iyo xaj iskula gudan hal safar maadaama xaj iyo cumro uu iskula gudanayo sidaasaa waxaa loogu magacaabaa tamatuc tamatuc sidaasaa loogu magacaabaa tamatuc sidaasaa loogu magacaabaa marka hal xaj iyo hal cumro maadaama uu hal safar isku gudo qiraanka laftirkiisa marmana marka tamatuc saas loo leeyaha marka cabdullahi ibn cumar tamatuca wuxuu ula jeedaa qiraankii ula jeedaa xaj iyo cumru isla xirto qofka hadduu xaj iyo cumro isla xidhana labayk allahuma bicumratin wa xajatin uu leeyahy hadduu xaj kale xidhana labayk allahuma bixajatin uu leeyahy hadduu cumro kale xidhanaya labayk allahuma bicumratin kadibuu markaas talbiyasana labayk allahuma labayk uu leeyahy labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak marka tamatuca hadda qiraankii ula jeedaa tamataca rasuululahi rasuulka allah ku raaxaysay sala allahu aleyh wasalam fii xajati lwadaa bicumrati cumro ila alxaji inta laga gaaro waahda hadyana waa baxshay fa saaqa nabi waa kaxeeyey macahu la jirkiisa alhadyi hadyuu kaxeeyey min dilxulayfa dilxulayfa oo miiqaadkii reer madiina kasoo xidhanayeen ah xajka halkaasuu kasoo kaxeeyey wa bada-a rasuululahi rasuulka alle waa bilaabay sala allahu caleyh wasalam wa ahalla wuxuu xirtay bilcumrati cumro ihlaalka waxaa la yhahda rafcu sawti bitalbiya codka in kor loogu qaado talbiyada haddana waxaa loola jeedaa ixraamkii oo nabiga sala allahu alay slam cumruu xirtay haddana kadib xajuu xirtay wa ahalla nabigu waa xirtay bilxaji bilcumrati cumruu xirtay uma ahalla wuxuu xirtay haddana oo xarmaday waxa weyan bilxaji xaj fa tamataca annaasu dadkiina waa ku raaxaysan maca rasuulilah rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam fa ahalla bilcumra dadkii cumray xirteen ila alxaji xaj intii laga gaaro macnaha dadkii gabal ka mida weeye ayaa sida nabigo kaleeto waxa weeyaan qiraan noqday fa kaana min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man gabal ahdaa hadyi waday oo fasaaqa alhadyi hadyi kasoo kaxeeyey min dilxulayfa kasoo kaxeeyey wa minhum waxaa ka mid ahaa man lam yahdi qofaan hadyi dadaan hadyi soo kaxayn dadaan hadyi soo wadinna waa ka mid ahay dadka gabal cumro kaliya xirteen sida caaisha caddayday gabalna xaj kaliya qaarna sida nabigo kaleeto sala allahu alay slam qiraan falamaa qadima rasuululahi rasuulka ilaahi markuu soo galay sala allahu aleyh wasalam makata qaala wuxuu ku yidhi linnaasi dadka man kaana minkum qofkii idin ka mid ah oo ahdaa hadyi soo waday fa innahu qofkaasu laa yaxilu ma xalaal noqon karo ma xalaal noqonayo min shayin shay xaggiisa ka xalaal noqon maa shaygaasoo xaruma minhu xaaraam ka noqday xataa yaqdiya ilaa u guto xaju xajkiisa qofkii hadyi wada wax ka xaaraam noqday oo xajka sababtiisa uga xaaraam noqday xalaal u noqon ma ilaa xajka uu dhammaysto sababtoo ah qofka hadyiga wada ma banaana tintiisa inuu xiiro ilaa hadyigu makaankiisii gaaro maalinka tobnaad mina ilaa u tago sida ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla waxa weeyaan madaxyaalkiina ha xiirinina ilaa hadyigu gaaro makaanka ay waajibka ahayd in lagu qalo marka maalinka tobnaad ka horna makaankaas gaari maa marka qofkii marka hadyi waday sidaasuusan u xalaal noqon karin ilaa isagoon tintii waxa weeyaan iyadoon hadyigii meeshiisii gaarin ma banaano inuu xalaal noqdaa hadyigiina maanta tobnaad meeshiisii taga marka qofkii hadyi wada nabiga wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalama man kaana minkum qofki idin ka mid oo ahdaa hadyi soo waday fa inahu laa yaxilu xalaal noqon maa min shayin shay ka xalaal noqon maa shaygaasoo xaruma minhu ka xaaraam noqday xataa yaqdiya ilaa u guto xajo xajkiisa waman lam yakun qofkaan ahayn ahda mid hadyi soo waday falyaduf ha dawaafo bilbeyti beytka wa bisafa walmarwa buurta safaya marwe dhexdoodana ha ordo toddoba goro sacyigii ha sameeyo walyuqasir ha gaabsado tinta walyaxlil ha xalaal noqdo sidaasuu ku yidhi nabiga sala allahu alay wasalam marka cumro ha u bedesho weeye waa fasqi oo la fasaqayo xajkii oo loo fasaqayo cumro marka qofkii xaj kaliya soo xirtoon hadyi wadin inuu nabigu wuxuu amray uu cumro u fasaqo cumro ka dhigo uu waxa weeyaan tadawaafka sameeyo sacyiga sameeyo tintana gaabsado qofkii xaj iyo cumro isku soo xirto qiraan aha oon hadyi wadinna kadalika sidaasoo kale u yeelino waa inuu fasaqo cumro ka dhigo oo labaduba mutamatic ay noqdaan qofkii hadda aw cumro soo xirta kaasu amar uma baahna asaga yaaba de cumro ku xalaal noqonba sidaasaa nabigu amray sala allahu alay wasalam mideeda kaleeto qofka xiiridda iyo tinta gaabinteeda dumarka iyaga gaabinta kaliyaha laga rabaa oo waxa weeyaan wax xiirid la yidhaha iyaga dushoodaba ma ahan bal aimo badan waxay ku tageen inay xaaraamtaysan xiiriba karinba raggana marka uu mutamatic yahay oo uu rabo hadda inta cumraysto tinta gaabiyo xajkii inuu haddana xirto markaas waxaa u fadli badan inuu tinta gaabiyo si timo asagoo leh xajka loo gaaro oo uu hadhow u xiiro haddii kale hadduu hadda xiiro hadhow xajkii tin la xiiro la arki ma laakiin marka oo xajka la gaaro waxaa fadli badan waa arki doonaa tinta in la xiiro oon la gaabin haddii uu cumro caadiya iska yahoon xaj ka dambayna waxaa fadli badan waxa weeyaan tinta in la xiiro halka mara oy ragga u fadli badan tahay tinta inuu gaabiyo jaro ousan xiirin waa markuu cumro cumraysanayo cumradaasna ay ku dhowdahay xajkii oo uu ku dhow yahay xajkii oo uu isleeyahay xajkii haddana aad xajide markaas timo si uu xajka u helo waa inuusan xiirin tinta marka nabiga gaabiyuu ku yidhi kulligood xiira raggii hal ninkuma uusan dhihin ee gaabiyuu ku yidhi marka maalinka markuu inta dawaafo oo sacyiga sameeyo oo uu tinta gaabiyo ha xalaal noqdo huma liyuhilla ha xarmado ha xirto bilxaji xajka maalinta sideedaad al xirana bisha dilxija isdeeda tahay magaalada maka gurigu ka degan yuhuna ka xirana walyahdi hadyina ha baxsho ilaa qofka mutamatica ah iyo qofka qiraanka ah labadaas qof waajiba hadyigu ku yahay sida qur-aanka alla ku sheegay faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama saysana min alhadyi qofka mutamatica ah oo cumro inta bilaha xajka sameeya haddana isla xajkii bilahaas xajiya waajib waxaa ku ah inuu sameeyo hadyi qofka qiraanka xaj iyo cumro isku marka xirta miiqaadkana waajib waxaa ku ah hadyi hadday awoodaan marka nabigu waliyahdi amaru baxshay hadyi ha sameeyu yidhi oo hadyi ha baxsho faman lam yajid hadyan qofkaan hadyi helayn falyasum ha soomo halaaata ayaamin saddex maalmood filxaji xajka dhexdiisa ha ku soomo saddex maalmood ha soomo saddexdaas maalmood waxaa la rabaa maalinta carafa ka hor inuu soomo saddexdaas maalmood maalinta carafa ka hor inuu soomo ayaa laga rabaa maalinta carafa xaajiga waxaa sunnaa inuusan soomin maanta tobnaadna haddee maba la soomi karo haddii marka maalintaas carafa ka hor uusan soomin qofka xaajiga waxaa loo baneeyey hadduusan heli karin waxa weyn hadyi maalinta carafa ka horna uusan soomin saddexda maalmoodoo wuxuu soomayaa ayaamu tashriiq ah maanta koob iyo tobnaad maanta labiyo tobnaad maanta saddexiyo tobnaad ayuu soomayaa ilaa xajka dhexdiisaa laga rabaa saddexdaas maalmood haddii xajku dhammaado saddexdii maalmoodna aadan soomin marka khaladaad samayda falyasum ha soomo halaaata ayaamin saddex maalmood filxaji xajka dhexdiisa ha ku soomo wa sabcatan toddoba ha soomo idaa rajaca markuu laabto ilaa ahli ehelkiisa markuu u laabtana oo uu dadkiisii tago beledkiisii tagana toddobada kale ha soomo tobankaas maalmoodaa laga rabaa fa daafa rasuululahi rasuulka ilaahi waa dawaafay sala allahu calay wasalam xiina qadima makata maka markuu soo galo qofka maka markuu soo galo taxiyatulmasjidna tukama wax kalena qaban ma waxaa laga rabaa beytka inuu tago oo dawaafo dawaafka ka bilaabo hawsha wastalama nabigu waa taabsaday arukna tiirka oo xajir wasadku ku jiro awala shayin shaygii ugu horreeyey shaygii ugu horeeyey oo usan wuxuu ahaa xajaruaswadka inuu taabto marka sidaas weeyaan dawaafka waxaa laga bilaaba xajaruaswadka isaga waana la taabtaa uma khaba nabigu waa rucleeyey alaaata adwaafin saddex dawaaf saddex dawaaf oo ugu horeeyey waa rucleeyey nabigu uma khaba waa rucleeyey orod yaroo tilaabinku isku dhow yihiin orday alaaata adwaafin saddex wareeg saddexdaasoo mina sabci toddobadii dawaaf ka mid a marka saddexda ugu horeyda oo dawaafka ugu horeeya oo dawaafulquduumka u ah qofkii qiraan ah ama munfarid ah oo xaj kaliya soo xirtay ama xaj iyo cumro isla soo xirtoo qiraan ah saddexda dawaafkaas uu dawaafa dawaafulquduumaa la yidhahdaa qofka haddee cumro ka dhigayna dawaafkii cumradaa la yidhaahdaa marka dawaafkaas saddexda wareega ugu horeyda ayuu nabigu orday nabigu markaa dawaafulquduum u ahaa uma khaba waa orday nabigu waa rulayay alaaata adwaafin saddex wareego mina sabci toddobadii ka mid a wa mashaa nabigu waa socday arbacatan afarna nabigu waa socday afarta dambe marka ragga waxaa u dheeraada orodkaas waxa weeyaan idibaac inuu go-a labadiisa daraf uu saaro gacanta bidixda garabkeeda gacanta midigta kilkisheedana uu go-a geliyo labada darafna uu garabka bidixdaa kor saaro waana markuu dawaafka bilaabayo ma aha waxaad arkayda dad markay gurigooda ka tegaya mago-i sidaas u xiranaya ayagoo diyaaradda saaran garabkoodii muuqdo cibaado aan waqtigeedii la gaarin weeyo oo qofkaanu iskaga cayaarayo wa mashaa nabigu waa socday arbacatan afartii dawaafka dambena nabigu waa socday wa rakaca waa tukaday aa loola jeedaa xiina waqtigii qada uu dhammaystay dawaaf dawaafiisa bilbeyti beytka uu ku dawaafayey dawaafkii uu beytka ku dawaafayay markuu dhammaystay cinda almaqaami maqaam ibraahim agtiisuu ku tukaday ragcatayna laba ragco dawaafku markuu dhammaado qofka koo waxaa laga rabaa inuu go-iisa sinto oo idibaaci uu iska daayo go-iisa si fiican u hudo markaasna ilaahay qowlkiisa uu ku dhaqmo watakiduu min maqaami ibraahiima musallaa maqaamu ibraahiimka ka dhigta meel lagu tukado marka maqaamu ibraahiimka kacbada agteedu yaalla waad arkayda intaad dawaafaydo dhala yaroo qorxoonuu ku dhex jira waa dhagaxii nebi ibraahim markuu kacbada dhisaayey uu ku istaagay markay kacbadu dheeraato derbigu dheeraaday dhagaxii uu ku istaagay weeye oo nabi ismaaciil u keenay marka dhagaxaas gadaalkiisaa tege dhagaxaasu dhanka kacbada inuu kaa xigaa la rabaa wejigaaga ku aadanyan shardi maahan inaad ku dhowdahay maba ku dhawaa karti meeshaas waa la dawaafa dadka inaad dhiftana lama ogola ka fogow meel fog inta iska tegtid dhagaxaas oo maqaamu ibraahiimka ah kacbada xaggeeda ha kaa xigsado gadaalkiisa ku tuko saasaa laga rabaa wa rakaca nabi waa tukaday xiina qadaa markuu dhameeyey dawaafo dawaafkiisa bilbeyti beytka uu dawaafay cinda almaqaami maqaamka agtiisu ku tukaday ragcateen laba ragco labadaas ragco waxaa la rabaa faatixada ragcada koobaad markaad akrido qul yaahi lkaafiruun inaad ku daba akrido ragcada labaadna markaad faatixada akrido qul huwa allahu axad uma insarafa nabigu waa gadoomay markaas fa ataa wuxuu tegay asafa buurta safuu tegay markuu kusii socdo uu nabigu yidhi abda-u bima bada allahu bih nabigu wuxuu akriyay aayadda qur-aanka aheyd ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah aayadaasu akhriinkaasuu yidhi abda-u bima bada allahu bih meeshi alla ka bilaabaan ka bilaaba ina asafa uu alla yidhi safan ka bilaaba markaa sacyiga iyo orodka fa ataa wuxuu tegay asafa buurtii safa ayuu tegay wa daafa nabigu waa ku dawaafay bisafa safa iyo walmarwati marwa sabcata adwaafin toddoba dawaaf toddoba dawaaf ku dawaafay toddobadana waxaa la rabaa safuu qofku tegin markuu buurta safa taga waxaa la rabaa dhanka kacbada inuu soo jeesto buurta safa masaajidkay ku dhex taallaa geeska ugu sore sokeeya oo xagga kacbada xiga markaad tagto kacbadii inaad fiiridaa lagaa rabaa oo tiirarka dhexdooda kacbadiiyo mara madooba ku daboolantahay aad ka fiirido waad arki karta haddaad ku dadaasho adoo u jeeda gacmaha kor u taagto oo tidhaahdo allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiit wa huwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa waxdah wa nasara cabadah wahazama alaxzaaba waxdah intaas markaad akrido inaad ducaysataa la rabaa markaad ducada dhammaydo haddana intii inaad kusoo celido haddana aad akrido adkaa aada ducaysato haddana mar saddexaad aad kusoo celido adkaartii haddana aada ducaysato intaas weli waxaad taagan tahay buurtii safa geeskeedii soke markaasaad buurta marwe xaggeeda aadi markaad buurta marwe xaggeeda aado nalal cagaaran aad arkin nal cagaaran markaad aragto orod inaad bilowdaal rabo orodo intaad ordi karto oo markaad haddana nal kaloo cagaaran aragto aad markaa iska socoto buurta safa markaa waad ka timid buurta marwa markaad tagto waxaa kuu dhammaaday hal orod taasaad ka timid taasaad tagta waa koowaad leeda waxaad u jeesan haddana kacbada xaggeeda markaas aad marwa joogto uma jeedi kadib kacbada derbiga kaaga aadan markaasaad waxaa samaynaya sidii oo kale allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiit wa huwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaha ila allahu waxdah sadaqa waxdah wa nasara cabdah wahazama alaxzaaba waxda aada leeda markaasaad ducaysa haddana adkaarteed kusoo celi waa ducaysan haddana adkaarteed kusoo celi waa ducaysan saddex adkaarood saddex duca markay tahay aad haddana aadin safo xaggeeda safo markaa tagta labo aad leed marka toddobada goor waxay kugu dhammaanay marwa marka wadaafan ab waa dawaafay bisafa safo safa buurta safa layra iyo walmarwati marwa sabcata adwaafin toddoba dawaaf toddoba dawaaf ayaa nabigu dawaafay huma lam yaxlil nabigu kama xalaal noqon min shay-in shaygaasoo xaruma ka xaaraam noqday minhu nabiga shay nabiga ka xaaraam noqday uma xalaal noqon markuu intaas sameeyey sababtoo aan asagu hadyu wadaa tintiisa marka ma jari karo asagu xataa qada ilaa u dhamaystay xajahu xajkiisa ilaa maalintii tobnaad xajkiisa uu dhamaystay shay xajka sababtiis uga xaaraam noqday uma xalaal noqon oo wanaxara uu maalintii tobnaad gowracay hadyow hadyigiisa ha xataa qadaa ilaa uu dhamaystay xajahu xajkiisa oo wanaxara uu gowracay hadyow hadyigiisa yowma naxri maalinta xoola qalka maalinkaas markuu jamratulcaqaba tuuro toddoba dhagax ku tuuray oo uu neefkiisii gowracay tintii uu xiirtay markaas uu taxalulkii koobaad xalaal noqdo waxaan dumarkiisii ahayn inta kale xalaal u noqdeen laakiin dumarkii weli uma banaana wa afaada wa waa dawaafay wa afaada waa shubmayo kacbada xaggeeduu aaday sida biyuhu u shubmaan o kale halkaasa dadku u shubmaya wa afaada waa shubmay fa daafa waa dawaafay bilbeyti kacbadii ayuu dawaafay uma xalla markaasuu xalaal ka noqday min kulli shayin shay kasta oo xaruma ka xaaraam noqday minhu nabiga xajka dartiis uga xaaraam noqday dawaaf markuu dawaafka ifaadaha sameeyo markaas waxa weya taxalul taaniya la yidhahdaa wax walbo xajka sababtiis uga xaaraam noqday markaas xalaal u noqonaya wa facala nabi waa same wa facala waxaa sameeyey dheh mithla maa facala rasuululahi rasuulka alle waxa uu sameeyey oo kale waxa rasuulku sameeyey oo kale waxaa sameeyey sala allahu alay slam man ahdaa qofkii hadyi bixiyey oo wasaaqal hadyi hadyiga ka soo kaxeeyey minanaasi dadka xaalu ka mid yahy oo wasaaqal hadyi hadyiga soo kaxeeyey minanaasi dadka xaalu ka mid yahy dadkii hadyi soo kaxeeyey sida nabigoo kale ahaayeen ayaga waxa weyan cumro uma fasaqo karin xajkoodii sidaas nabigoo kale yeeleen mana xalaal noqon xajka iyo cumradii dhexdooda ilaa iyaga xajka cumradu way iskugu dhex jiraan alxadiidu thaalitث wahalaaثuuna xadiiska soddon iyo saddexeeyo bacda almiatayni marwiyin waxaa laga wariya can xafsa zawji nabiy xafsa oo zawjadii nabigeena ah sala allahu alayh wasalam anahaa xafsa binti cumar qaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow maa shanu naasi dadka arrintoodu maxay tahay xalluu qad xalluu xaalay xalaal noqdeen min alcumrati cumradii ka xalaal noqdeen markii inta beydkii la yimid dadkii ay dawaafeen oo sacyigii sameeyeen tintii jarteen dadkii xalaal noqdo raggii iyo dumarkiiba xalaal ay noqdeen ayay aragtay nabigii iyo dadkii kaloo hadyiga wadana aysan xalaal noqon markaasay ku tihi maa shanu naasi dadka arrintoodu maxay tahay xalluu qad xalluu xaalay xalaal noqdeen min alcumrati cumradii ay ka xalaal noqdeen walam taxilla aduguna aadan xalaal noqon walam taxila aadanna xalaal noqon anta adiga min cumratika cumradaadi aadan ka xalaal noqon maxaa dhacay fa qaala nabi wuxuu uhi inii aniga labadtu waan dhajiyey ra'si madaxayga labadtu waan dhajiyey waan dhajiyey talbiidka talbiid waxaa la yidhaahdaa qofka inuu tinta mariyo wax meesha ku dhejinaya wax oo xanjo camal aho oo meesha ku dhejinaya ama xayr weeye ama wax lamida xayr oo kalea u marin muluq u kusi marka meesha ku dhejinay marka talbiid waa saas ini aniga labadtu waan dhejiyey ra'si madaxaygii waqallatu hadyi hadyigayna waa usoo qoor xiray hadyigii ayaan usoo qoor xiray markaa talbiidkaas wuxuu samaynaya nabiga meel fog ayuu kasoo lugayna safar dheer u soo gelin muddo dheer ayuu xaj noqon muddo dheer ayuu muxrim ahaanayaa saas darteed tintii inaysan kala baahin oo aysan basaasin oosan ku dhibtoon ayuu sidaas u yeelayaa ayuu sidaas u yeelaya marka nabiga wuxuu yihi hadyi ayaan anugu soo kaxeeyey waqallatu waan usoo qoor xiray taqliidkan waxa weya waxaa la yidhahdaa neefka hadyiga oo beytka alle loo wado in qoorta calaamad loogu soo xiro tusayda neefkan inuu hadyi yahay kab duqowday iyo loogu soo xiri iyo mayrax iyo wax saas oo kalaa waqallatu waan usoo qoor xiray oowaa u kuul xiray dhe waqallatu waan u kuul xiray hadyi hadyigaygii falaa uxilu xalaal noqo ma falaa falaa axilu xalaal noqon maa dheh xataa anxara ilaa aan gowraco neefka hadyiga alxadiiu raabic wahalaaثuuna bacda almiatayni xadiiska soddon iyo afar iyo laba boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariy can cimraan ibni xuseyn qaala wuxuu yihi unzilad waa la soo dejiyey aayat lmutca aayadda mutcada ka hadlayda fii kitaab illahi kitaabka alla lagu soo dejiyey aayadda mutcada waa aayaddii suurat lbaqara faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi wey aayaddaas qofkii ku raaxaysta cumro intii laga gaarayo xajka fama staysara min alhadyi wuxuu ufududo hadyiha iska baxsho aayaddaas weye can cimran ibn xusein waxa laga wariy qala wuxuu yihi unsilad waa la soo dejiyey aayat lmutca aayaddii mutcada ka hadlayday fii kitaabi illahi kitaabka allaa lagu soo dejiyey tacaala ilaahay waa sarreeyaa fafacalnaahaa tamatuci waa samaynay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisaan samaynay sala allahu caleyh wasalam oo rasuulku joogaan tamatuc samaynay walam yanzil sooma degin qur'aanu qur'aan bixurmatihaa xarimideeda qur'aan oo nasaqa mutcada oo qur'aan nasaqa mutcada oo aayaddii hore banayday nasaqaa sooma degin walam yanha mana reebin canhaa mutcada nabigu xataa maata ilaa uu dhintay taas waxay kutusaydaa aayad qur'aan waxaa lagu nasaqi karaa aayad ka dambeyday waxaa kaloo lagu nasaqi karaa xadiis nabi ilaa wuxuu yihi nabiguna ma reebin xadiisna waa lagu nasaqi marka aayadaa la nasaqa waxaa lagu nasaqayaa aayad qur'aan oo ka dambeyday xadiidaa la nasaqin waxaa lagu nasaqin xadiis kaloo ka dambeeyey aayadaa la nasaqin waxaa kaloo lagu nasaqin xadiis nabi oo ka dambeeyey marka aayad qur-aan xadiisna waa nasaqi karaa aayad kalena waa nasaqi kartaa marka nabiguna ma reebinu yidhi xataa maata ilaa u dhintay fa qaala rajulu ninaa yidhi bira'yihi asaga aragtidiisa maashaa siduu wuxuu doono ninaa wuxuu doono iska yidhi yidhi oo diiday cumradii macnaha cumar ibnu alkhadaab ayaa cumrada markaas oo mutcadan ula jeedaa cumrada maahane mutcada oo macnaha cumra fi ashhur lxaj bilaha xajka inuu qofku inta cumraysto haddana isla bilahaas xajiyo isla bilahaas inuu xajiyo qofku inuu inta bilaha xajka uu waxaweyn cumraysto isla bilahaas haddana xajiyo saasaa la yidhaha tamatuc cumar adiidi jiro isagona ujeeddadiisu waxay ahayd in beytkan ilaahay markasta camirnaado oo bilahaas xajkana dadku xaj u yimaadaan aysan markaas cumraysan sanada inteeda kaletana ay cumro u yimaadaan saasuu rabay saasuu islahaa isagu marka ninaa wuxuu raba iska hadlayo faqaala albukhaari wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la yidhaha inahu ninka uu sheegaya cumar waa cumar ibn ninka uu sheegaya oo uu sarbeebayo cimraan ibn xusein walimuslim waxaa u sugnaaday wuxuu yidhi cimraan ibn xusein nazalad waxaa soo degtay aayatulmutca aayadda mutcada sheegayda yacni wuxuu ula jeedaa mutcada mutcat alxaj laba mutcaa jirta mutcatu nisa iyo mutcat lxaj mutcatu nisa waxaa weeyaan waa nikaax awal islaam banaanaa jiray laakiin aakhirkii ugu dambeeyey la nasaqay oo waxa weya qofka muslimka markuu meel tago bagaalo tago waxaa u banaanayd inuu gabar la heshiiyo oo uu yidhahdo bilaan jooga bishaasan isqabayna ama laba maalmoodaan joogaan isqabayna markii labada maalmood umaato ama bish intay ku heshiiyeenna dalaq uma baahno haddi awalba nikaax muaqad u ah oo waqti leh waqtigiis hadduu dhamaado si isaga iska furmaayaba iska fasaqmayaba saasaa jiri jirtay aakhirkii nabigu waa xarimay waana xaaraan waana zino qofkii markaas kadib ku dhaqmo oo nikaax wakti leh waxbaan ku guursaa yidhahdo raafidadaana ku dhaqmaan raafidada kuwa saxaabada naclada kuwaasaa ku dhaqmaan marka mutcatulxaj markuu kuleeyay yacni mutcat alxaj wuxuu ka ixtiraasaa mutcat nisa wa amaranaa waana amray bihaa tamatuca mutcadaas rasuululahi rasuulka allaana amray sala allahu caleyh wasalam huma lam tanzil sooma degin aayatun aayad aayadaasoo tansakhu nasaqayda aayat almutcati alxaj mutcatulxaj aayadeedii aayad nasaqaydaa sooma degin walam yanha mana reebin canhaa xaggeeda rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam xataa maata ilaa uu dhintay ma reebin walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariya muslim bimacnahu xadiiska xadiis ku macnaa ayaa usugnaaday baabulhadyi hadyigii baabkiisa haadaa maxalu halkaan waxaan ka gelaynaa hadyiga hadyiga waa xoolaha xaramka lagu qalo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo geel ari lo masaakiintaas una loo ixsaan samaynayo hadyiga marka waa saddex mid waajib ah oo u waajiba qofka mutamatica iyo qiraanka qofkii hadduu cumro xirto bilaha xajka oo cumradii dhammaysto oo magaalada maka dhexdeeda haddana isla sanadkaas dhexdiisa xajkii ka xirto oo uu xajiyo oo halkaas safar xaj iyo cumro ku guto shukran lilah waxaa waajib ku ah neef xoola inuu qalo ugu yaraan neef ariya ama toddoba qof inay neef yeela ku wada qalaan ama neef loo-ah qofka qiraankana waa la mid oo ka xirta miiqaadka xaj iyo cumro iskumar xirta kaasna waajib waxaa ku ah hadyi hadyigaas marka waa mid u waajibay liajli nusuq waajibka midkal kaleeto waa waajiba waa mid u waajiba min ajli min ajli alikhlaali binusuq nuqsaan oo xajka qofka ka gasheen cumrada qofku shay xaaraam ka ahuu sameeyey ama shay waajib ku ah ayuu ka tegey waajibaadka xajka wax ka mid ah xajka wuxuu leeyahay arkaan haddii laga tago iyada xajku ma ansaxayo ilaa lala yimaado iyo waajibaad oo arkaantii waajibaadku waa kala duwan yihiin marka la joogo xajka waa kala duwan yihiin marka arkaantu waa xirashada oo ixraamka iyo wuquufulcarafa iyo tinta qofku inuu xiro ama jaro iyo dawaafulifaada iyo sacyiga shantaasa arkaana ayaga in ayaga lala yimaado maahan si kale u ansixi maa xajku waajibaadku waa badan yihiin waxa weye miiqaadka in laga soo xirto oon qofku meel kale xajka ka xiran ee uu miiqaad ka soo xirto marka ugu horeyda oo inuu miiqaad ka soo xirto waa waajib waxa weeye carafa hadduu tago maalinta sagaalaadna ilaa qoraxdu ka dhacayd inuu joogaa waa waajib musdelife habeenka tobnaad inuu seexdoo joogo habeenkaas inuu musdelife joogaana waa waajib habeenka mucdamkiisa inuu jamratulcaqaba tuurto iyo jamaraadka kaletana waa waajib waxaa kaloo waajib ku ah inuu habeenka koob iyo tobnaad iyo labiyo toban iyo saddex tobnaad uu mino joogaana waajibay ku tahay waajib ayay ku tahay waxaa kaloo waajib ku ah markuu tegayo daf- dawaaful wadaac inuu sameeyaana waajibay ku tahay waajib ayay ku tahay marka waajibaad aa laha waajibaadkaas wax ka mida qofku hadduu ka tago waxa weeyaan waxaa ku waajibaya neef inuu gowraco marka qofkii waajib ka taga ama shay ka xaaraamaho xajka dartiis loo xarimay sameeya waxa weeyaan waajib waxa ku ah neef inuu gowraco marka labadaas waa labo midka saddexaad waa iska sunno qofkii isagoon waxba ku waajibin wuxuu iska gowrici karaa boqol neef sida nabigu boqoluu gowracay mar wuxuu gowrici karaa ka yar ka badan marka kulli waxaas dhan hadiya la isku yidhahdaa labadaas waajib oo iyo waxay ukal- iyo waxay kale yihiin iyo midkaa sunnada midka hore waajibka waxa weeyaan qofka een, liajli nusuk qaabka uu xajiya darteeda ugu waajibaho ama waa qiraan ama waa mutamatic midka labaadna nuqsaan xajka ka gashay ama se shay xaaraamuu samey dartiisa ugu waajibayda inta kale waa iska sunno الxadيiث الخاamiس والثaلaaثuuna bعd المiئتين xadiiska soddon iyo شhan iyo laba boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariya can caaishaةa radي الlahu canha qaalat caaisha waxay tihi fataltu anaa soohay ama anaa sameeyey qalaa-ida hadyi rasuulilahi rasuulka ilaahi salى الlahu alay slm hadyigiisa waxyaalihii loogu qoor xidhaayey anaa sameeyey biyd biyadaya labadeeda gacmoodaan ku sameeyey marka waxa weyaan xariggii oo qoorta loogu xidhaayay hadyiga oo waxa weya xoolaha hadyiga waxaa fiican oo la samay jiray qoorta in wax loogu xidho kab iyo mayrax iyo marka xarigga lagula xidhaayo qoorta anaa u sameeyey huma ashcarahaa nabiga ayaa ka dhiijiyey ishcaarkana waxaa la yidhahdaa hasha in waxa weeyaan meeshaas oo kuruskaa midi looga mudo oo dhiig laga keeno ishcaarka waxa weeyaan kuruska ayaa bir looga mudin markaa si dhirir ah saas dhirir ah markaasaa dhiig ka imaana waa calaamad qof alla qofkii arkaa wuxuu fahmaa waxa weeyaan in hashaan loo wado waxa weeyaan hadi oo beydka alle markaa saa dareed xataa tuugada iyo dadka dhaalimiinta hadday arkaan waa ka leexa jireen waa ka leexa jireen maanta waxa weyan soomaalidu waxay ka leexdaan badanaaba xoolaha ay siyaarta ku qoran tahay saas darteed waxaa arkaya geela markii suuqyada laga gado aad qabuurahay dadka uga cabsadaan oy u weyneeyaanoo dad badan ana waaba caabudaane marka ni- qofkii isle xataa hadduu rabo maqaayaduu ku qalanaa hadduu rabo si kale cunug ka jabayuu ku baansanaa hadduu rabo dan kaluu leeyahay hadduu rabo waxa weyan waa ku aroosi rabaa marka qof alla qofkii neef geela soo gato soomaaliya waxaad arkay koonfurtaas muqdisho oo kale iyo waxa weeyaan siyaaro aan lagu qori tuugu marka horka waa ka cabsana marka waxaa yeelay qabuurahaasu ka cabsana lakin ilaahay kama cabsado dii waxa weyan lagu qoro neefkaan waxa weyan ilaahay dartiisa loo sadaqayna ama si kale waxaa dhacda waxa weeyaan inuu dhaco marka laakiin siyaar hadduu ku arko iyo qabuura kusoo dhacayo qabrigaasuu ka cabsaahu isleeyahay yuu ku halaagino uma dhawaa karo marka carabtu waxay yaqiineen neefka beydka alle loo hadiyeeyey oo calaamadaasu qoorta ugu xidhan tahay amase kuriskiisu dhiigga leeyahay ma taabanayn waa ka fogaa jiray marka inta la fariisiyo qiblada loo jeediyo ayaa dhiig laga keeni ayaa dhiig laga keeni marka uma ashcaraha aan nabiga ka dhiijiyey wey riwa- nusqooyinka gor- gobolkooda qor ibnu mulaqin waxaa ku qoran uma ashcartuha waana qada ee sida saxda uma ashcaraha wey sida sawaabka bukhaari muslim kuma taalo uma ashcartuha waqaladaha nabigaana u kuul xihay qoorta ugu xihay calaamadihii loogu xidhi jiray waqaladaha nabigaana u qoor xidho qoorta wixii loogu xidhi jiray nabiga u qoor xidhay ow qalatuha ama anigaa qoorta ugu xidhay Eh, taas waa shaku raawi uma bacad oo raawiga ku shakiyay inay caaisha tiri nabiga ugu xidhay iyo inay tiri anaa ugu xidhay qoorta laakiin dhiijinta xadiiska bukhaari muslim waxaa ku sugan nabigaa ka dhiijiye inta hasha la fariisiyo qiblada loo jeediyo ayaa dhiigga laga keenin oo bir looga jeexin kuruska si sidaas si dhirid ah ballar maya markuu xihay marka uma bacatha nabigu waa diray bihaa hadyigaas ila lbeyti beytka u diray nabigu sala allahu alay slam nabigu sanada sagaalaad ay ahayd arrintaasu sanadii sagaalaad ayay ahayd sanada sagaalaad xajka abubakar sidiiq ayaa mas-uul ka ahaa oo nabigu mas-uul uga dhigay sala allahu calayhi wasalam marka nabiga sala allahu alay sanadaas sagaalaad isagu ma raacin sababta u raaci waayna waxay ahayd beydka sanadaa sagaalaad mushrikiinna waa soo xajinaayeen waxa weyn dad qaawanna waa dawaafayeen marka sanadaasu iclaanshay oo nabigu halla iclaanshuu yidhi inaan sanada soo socoto qof qaawanna beydka ilaahay dawaafi karin waxa weeyaan gaalna soo xaji karin sanadii tobnaad marka ma soo xajin qof qaawan oo ma dawaafin gaalna sooma xajin marka sanadaasaa nabigu uu xajiyey sanada sagaalaad marka nabigu ma xajin laakiin waa diray hadyu diray hadyu inta qoorta calaamad ugu xiru diray uma bacau waa diray ila lmadinati ila lbeyti beytka u diray wa aqaama nabiguna wuxuu ku nagaaday bilmadiinati magaalada madiina halkaas marka waxay kutusaydaa qofka asagoon waxa weeyaan xaj aadin oon cumro aadin oon gurigiisii jooga inay sunno tahay xoolo inuu diro beytka ilahay lagu qalo taasna cibaado weyn oo ilahay agtiisa looga ajar weyn looga helayo weye marka qofkii maadaamau xoola diray isagii muxrim ma ahan ilaa xaj iyo cumro midnama xidhani famaa xaruma xaaraam kama noqon calayhi nabiga shay-un shay shaygaasoo kaana ahaa xillan mid u xalaala lahu nabiga shay xalaal u ahaa xaaraam kama noqon oo muxrim ma noqon hadiyaad dirtay darteed qofku muxrim u noqon maa marka mar hadduusan xaj iyo cumro midna xihan taqliidka marka qoorta geelana qoorta waa loogu xiraa lo-dana qoorta waa lagu xiraa arigana qoorta waa lagu xiraa sida saxiixu bukhaariga xadiiska caaisha ku sugan waxa weeyaan nabiga sala allahu alay slam ari inuu qoor xuray ayaa ku sugan laakiin ishcaarka waxa weyan geela lagu sameeya ariga laguma sameeyo ishcaarka oo dhiig lagama keeno alxadiidu saadis wa halaahuuna xadiiska soddon iyo lixyo bacda almiatayn marwiyin waxaa laga wari can caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tihi ahdaa rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalama hadyi ayuu bixiyey maratan mar hanaman ari ayuu hadiyey oo uu u diray beytka alle beytka alluu u diray ari isaguna ma raacin hadyun qoortuuna weliba wax ugu xiray ahdaa hadyi ayuu bixishay rasuullah rasuulka ilahi sala allahu alay slm maratan mar hanaman ari xadiiskan marka muslim ayaa wuxuu ku daray riwaayad ah waxay leedahay ahdaa maratan hanaman ila lbeyti faqalladahaa qoortuuna calaamada ugu xiray alxadiidu saabic wa halaahuuna bacda almiyatayn xadiiska soddon iyo toddoba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiy allahi nabiga ilaahi sala allahu alay wasalam ra'aa rajulan ninuu arkay ninkaasoo yasuuqu kaxaynaya badanata neef geela fa qaala nabi wuxuu yidhi irkabha kor neef badanata macnaha neef hadyi ah oo geelaho xajka oo beytka alle raba inuu ku qalo beytka alluu rabaa inuu ku qalo oo uu ilaahay darsi u hadiyeeyey ayuu kaxaynayay ana nabiy allahi nabiga ale sala allahu alay wasalam ra-a wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo yasuuqu kaxaynaya badanata neef geela oo hadyi ah fa qaala nab wuxuu yidhi irkabhaa kor ninkan aada u dandaraynsano uu u dandaraynsano dhibaata u hayday qaala ninkii wuxuu yidhi inaha badanatun waa neef geelahoo hadyi ah saas ula jeedaa badanada waa hadyi oo ilaahay dartiisa u baxsho beytka in lagu qalaal rabaa marka kusii nacfi maayo maadaama ilahay dartiisa u baxshay qaala nab wuxuu yidhi irkabhaa kor fa ra'aytuhu waan arkayuu yidhi abu hurayra raakibaha xaalu yahay mid korsan yusaayiru nabiya nabiga xaaluu la socdo sala allahu alay wasalam isagoo korsan oo nabiga la socda ayaan arkayuu yidhi sala allahu caleyh wasalam wa fii lafdin waxaa ku sugnaa fi thaaniyati markii labaad oo withaalithata markii saddexaad nabigu yidhi irkabha kor weylaka war hooge oo weyxaka war liibaani weylka qofka halaaga ku dhaca loo isticmaalaa weyxakana taraxumka iyo naxariista laakiin way iska halhayse habaar ma ahan halhays carbeed weeye marka waar koruu yidhi marka xadiiskaas waxaa laga qaadanayaa neefka hadyiga ah oo beytka ilaahay loo baxsho loo hadiyeeyey qofku hadduu u baahdo inuu kori karo waana sida imaamu shaafici ibnu mundir iyo a'imo badan ay ku tageen imaamu maalik riwaayadtiisa iyo waxa weeyaan riwaayad jaabirana waxay caddaynaydaa marka u baahda inay tahay ee hadduu ka deeqtoomaa karoo gaadiid kale heli kori karo gaadiid kale hadduu heli karo inuusan korayn neefkan uu ilahay dartiis u baxshay oo riwaayadda jaabir waxay leedahay irkabhaa bilmacruufi idaa ulji'ta ilayhaa xataa tajida dahran kor si wanaag ah oo macruuf ah u kor haddii dantu kugu kalifto waxa weeyaan ilaa aad gaadiid kale ka helaydo waana muslimay ku taalla kun iyo saddex boqol labaatan iyo afar riwaayadaas kaleetana alxadiidu thaamin wa halaahuuna bacda almiatayn xadiiska soddon iyo sideed iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can caliy bni abi aalib radia allahu canhu qaala caliy bni abi aalib wuxuu yidhi amaranii rasuululahi rasuulka allah amray sala allahu aleyh wasalam an aquuma inaan u istaago calaa budnihi geeliisa hadyiga wa an atasadaqa inaan sadaqeeyo bilaxmihaa hilibkeeda inaan sadaqeeyo wa juluudihaa maqaaradeeda inaan sadaqeeyo wa ajillatihaa herigeeda saarnaa iyo kooraheedana inaan sadaqeeyo aan nabigu amray sala allahu caleyh wasalam nabiga sala allahu alay slam boqol halaad ayuu hadiga u keenay lixdan iyo saddex isagaa gacantiisa ku qalay lixdan iyo saddex labaatan iyo toddobadii soo hartay cali wuxil saartay geelaas marka inuu toddobiyo labaatankaasna qalo geela dhanna hilibkiisa uu bixiyo uu bixiyo cali marka caliyaa qalay labaatan iyo toddobadaas halkaas marka waxay tusaydaa xoolaha hadyiga ah udxiyadana waa la mid caqiiqada ama waqlashuna waa la mide xoolahaas inaad adigu qasho waa sida ugu wanaagsan ood gacantaada ku qasho waa cibaade waxay kaloo tusaydaa qof inaad u xilsaari karto ood wakiil u samaysan karto xoolaha kaa qala oo waxa weeyaan wakiilkaas uu kaa qalayo hadyigii ama hilibkiina uu ku sadaqaynayo amaranii rasuululahi rasuulka allahi amray sala allahu caleyh wasalam an aquuma inaan u istaago calaa budnihi geeliisii hadyiga ahaa wa an atasadaqa inaan sadaqayo bilaxmiha hilibkeeda wa juludiha maqaaradeeda wa ajillatiha heerigeeda wa an laa ucdiya iyo inaanan siin aljazaara qofka xoolaha qala minhaa neefka xaggiisa shay-an shayna inaanan ka siin waxaa nabigu amray sala allahu caleyh wasalam jazaarka oo midka xoola qalaha qasaabka weeye marka inaanan cad ka siin halkaas waxaway neefka hadyiga ah iyo neefka udxiyada ah iyo caqiiqada waa isku xugun dhinacaas qofka kuu qalaya neefkan ilaahay dartiisa aad u qalaydo ma dhihi kartid waxaan ku sii ii qal intaasu hilibaan ku siinaa oo hilibka ujradiisi kama dhihi kartid ama maqaarka sababtoo ah hilibka iyo maqaarka neefkan oo dhan allaad siiday ilaahay dartiisaad macnaha u bixiday qof kale kama gada kartid marka qofkan xooggiisii waa inaad ka galataa wax kale siidaa oo jeebkaagaad wax kale ka siidaa marka wa an laa uqdiya inaanan siinu amray aljasaara xoola qalihi minhaa neefka ahadyiga xaggooda shay-an shay wa qaala nabi wuxuu uhi naxnu annagaa nuqdihi siinaynaa min cindina agteenaan ka siinayna annagaa agteeda ka siinayne waxa ka siin marka xoolaha udxiyada aad u qalaydaan xoolaha hadyiga aad u qalaydaan xoolaha waqlashaa dadka iniin qalo ma banaana inaad waxa weeyaan aada xoolahaas hilibkooda ama maqaaradooda ujo inaad u siidaan ma banaana meeshaas qof walba waa inuu ogaado ma banaana sadaq ahaan ma lasaga sii karaa haddii lala heshiiyo oo intaa wax kale lagula heshiiyo wixii kale la siiyey maada hadduu baahan yaho miskiin yahay wax ma laga sii karaa culimmada gobol waa diidaan laakiin sida raajixa ah sida raajixa ah riwaayadaha xadiiska gobol ka mid a riwaayadda muslimna ay tusayda riwaayadaha muslimka riwaayad ka mid a waxay leedahay walaa yucdaa fii jazaaratiha minhaa shay-an gawraca iyo qalidda uu qalay darteed waxba looga siimaa qalidda uu qalay darteed wax looga siimaa marka taas waxay tusaydaa si kale wax loo sii karo haddii qalidda inta lagula heshiiyo oo aan ujradiisii laga nuqsaamin iyadoo kaamila meel kale laga siiyo markaas kadib hilibka iyo maqaarka sadaqa wixii rabaa laga sii karaa xadiiska waxaana nabigaa qalay lixdan iyo saddex calina intii kaleu qalay jazaarka xoola qalaha muxuu yahy hilibkuu googoyna hilibkuu googoynaya laakiin gawricidda nabiga iyo caliga gawriceen marka sidaasay isku waafaqsan yihin labada xadiis alxadiidu taasic waalaauuna bacda miatayni xadiiska soddon iyo sagaal iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay an abi an ziyad ibni jubayr can ziyaad ibni jubayr qaala wuxuu uhi ra-aytu waxaan arkay ibna cumar cabdullahi ibni cumar ayaan arkay ziyad ibni jubayr ziyad ibni jubayr ziyaad ibni jubayr ibnu xaya ibni mascuud athaqafi albasri waa taabici hiqaah taabici hiqa wey aabihiisna waxa weeya jubayrna waa saxaabi can ziyaad ibni jubayr waxaa la weriya qaala wuxuu yihi ra-aytu ibna cumar ibna cumar ayaan arkay qad ataa xaala uu u yimid calaa rajulin nin ninkaasoo qad anaakha fariisiyey badanataw hashiisii ninkaasoo qad anaakha fariisiyey badanataw hashiisii yanxaruhaa xaalu gowracayo cabdullahi ibni cumaraan arkay yidhi isagoo u yimid nin fariisiyey hashiisii oo gowrici raba hashiyo fadhida oo fadhi inuu ku gowraco raba fa qaala wuxuu ihi ibcatha sii daa wariya sii daa hasha dir ha istaagtee ibcathaa dir qiyaaman qaa'imatan xaalay tahay mid taagan muqayadatan xaalay tahay mid lugta bidixtaa xarig looga xiray sunnatu muxamedin hiya taasu sunnatu muxamedin waa nabi maxamed sunadiisa sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi sida hash taaji markaa taajido xir lugta bidixdaa xarig saas usoo laab saddexda kale iyadoo ku taagan gowrac marka hasha markii la gowracaa laba sifaa loo gowracaa oo ay uga duwantay xoolaha kale kow geela iyagoo fadhiya lama gowraco geela isagoo fadhiyo gawraca la gawraco waxaa ku dheeraanaya nafta ka dhiciddeeda wuu ku dhibtoonaya waa silac lama ogolo hasha waa in lugta bidixdaa la laabo ayadoo lugta bidixdaahu laaban midida waa in looga dhifto surka meesha uu uga dhegan yahay garbaha agtooda oo rubadda ah waa in looga mudo ee saas loo gawraco ee ay gariirtoy dhulka ku dhacdo bab dhinac u tiraada naftu degdegay uga baxeen sidaasaa loo qalaa sida loo qalaa waa sidaas xoolaha kale waa ka duwan yihin laba qaabba waa uga dugan yihin horta ayagoo fadhiyaa ayagoo dhinacu yaallaa la gawraca ariga iyo lo-da ayagoo dhinacu yaallaa la gawraca tan labaad midida rubadda loogama mudee surku markuu dhammaado meeshuu madax uga yaallo aa laga kirkira neefka geelana surku meesha u hooseyda oo uu jirka kale uga yaallo oo rubadaaha looga muda marka labadaas sifa waa ku kala duwan yihin marka sidaas way sunada nabiga sala allahu alay waslam marka xoola geela la qalayo arigana waa sheegnay baab lqusli hadaa kanu baabu lqusli qubayskii baabkiisa weeye lilmuxrimi qofka muxrimka uu qubaysto qofka muxrimka oo xaj xiran ama cumro xiran uma qubayso karaa maadaama la yidhi tinta yuu jarin oo qofka hadduu xaj ama cumro xirto tinta inuu jar ay xaaraam tahay ma qubayso karaa oo gacanta biyo inta madaxa ku shubay ma marmari karaa nacam weeye waa qubayso karaa waana kan xadiiskeedii alxadiiث aarbacuuna bacd almiatayni xadiiska afartan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni xunayn ana cabdallahi bni cabaasin iyo wa miswar ibni makhrama ikhtalafaa waa iskhilaafeen bilabwaa meesha abwaa la yidhaha xaalay ku sugan yihiin cabdullaahi ibni xunayna wuxuu yidhi cabdullaahi ibni xunayn alqurayshi alhaashimiy mawla cabaas ibni cabdilmudalib waa madani hiqaa dabaqatulwusda ayuu kamid yahay taabiciyiinta ayuu ka mid yahay marka cabdullahi ibni xunayna wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabaas iyo miswar ibnu mahrama miswar ibnu mahrama ibnu nofal ibnu uheyb ibnu cabdimanaaf ibnu zuhra ibnu kilaab alqurashi magaalada maka ayuu ku dhashay hijiriyada ka galaa laba sano wuxuuna dhintay afartan waxaa dhintay lixdan iyo afaraan rabaa lixdan iyo afar hijiriyadu markay aheyd ayuu dhintay marka miswar ibni mahrama waa saxaabi jaliil ah miswar ibni mahrama waa saxaabi jaliil ah marka miswar ibni mahrama iyo cabdullaahi ibni cabaas ikhtalafa waa iskhilaafeen bil abwaa meesha abwaa la yidhaha xalay ku sugan abwaadu waa meel u dhaxayda maka iyo madiina marka waa iskhilaafeen fa qaala bnu cabaasin cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi yaqsilu lmuxrimu qofka muxrimka waa dhaqaya ra'sahu madaxiisa qofka muxrimkaa madaxiisa waa dhaqi karaa waa qubaysan karaa wa qaala miswar wuxuu yidhi laa yaqsilu lmuxrimu qof muxrima ma dhaqi karo ra'sahu madaxiisa lama ogola inuu dhaqo waa laba saxaabi marka masaa'ilka in laga niqaasho oo laga ijtihaado oo mubaaxaho lagu sameeyo saxaabada manhajkoodii aheed waxa wax cuqdad iyo wax colaada iyo wax isnaqdisna ma ka imaa jirin oo macnaha is-eebayno kuma jirin laakiin labadan mas'alo qof walba sida sawaabka u arkaya ayuu sheegay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni xunayn xunayn fa arsalanii waa i diray ibnu cabaasin cabdullahi bni cabaas ilaa abi ayuub alansaari ayuu ii diray markii la isqabtay abu ayub alansaari abu ayub alansaari magaciisa waxaa la yidhahdaa khaalid ibnu zayd khaalid ibnu zayd alansaari annajaari min asaabiqiin ila islaam ka mid ahaa baycat lcaqaba raggii ka qayb galay oo nabiga baycada la galayuu ahaa nabigana sala allahu alay waslm markuu soo hijroodo madiina yimid gurigiisuu ku degay gurigiisuna deganaa bishii la dhisayay guryihiisa iyo masaajidkiisa nabiga wuxuu walaaleeyey isaga iyo musxab ibnu cumayr wuxuu xaadiray qaswatu bader iyo wax alla wixii duulaan ka dambeeyey ilaa duulaankaas ma uusan ka harin mid ilaa mid kale inuu ku maqnaan maahane ilaa uu ilaahay oobsaday asagoo duulaan ku jira jihaad fii sabiilillaahi magaalada qustuntiiniya ee hadda istanbul loo yaqaan caasimada turkiya markii la furanayey waxa weeyaan oo duulaana lagu galay marka marka iyadoon la furan asaga lama furan waqtigiisiiye waxa weeyaan duulaanka ciidankii ku duulay ciidankaasu ku jiray hijriyadu waxay ahayd konton iyo labo darbigeeda ayaa lagu aasay radia allahu tacaala canhu wa ardaah marka darbigeeda lagu aasay marka marka saxaabigaas jaliilka ee saabiqiintii kamid ahaa ayuu ii diray taasuna waxay kutusaydaa mas'alo markii la isku qabto in layska murmo ama lagu kala tago ama lagu kala caroodo ma ahan waa in labada qof qof kaleeto oo ay cilmi u malaynayaan masalan inuu u ogaal badan yahay waa inay ula laabtaan oo uu diinka alle ay wax ka weydiiyaan sidaas weeyaan wanaagga mu'miniinta fa arsala ibnu cabaasin cabdullahi ibnu cabaas wuxuu ii diray ilaa abi ayuub alansaari radia allahu canhu fa wajadtuhu waa u tegay oo soo weydiiyu yidhi fa wajadtuhu waan helay yaqtasilu xaaluu qubaysanayo bayna alqarnayni labada tiir dhexdooda qarnaynka waxaa loola jeedaa ceelka marka la qodayo sida koonfurtaana laga yaqaanaahe laba tiira labada gees looga muda oo dhaadheera kor u taagan oo mid walbaa laba ganood leeyihiin markaasaa tiir saddexaadaa lagu dadbaahoo labadaas ganoodoo kaas iyo kaasa la saaraa tiirkaas dhexdiisa ceelka ku afkiisa ku aadan markaasaa canjalada oo xarigga fududayda aa lagu xiraa tiirkaas dadban labada tiiroo labada gees ka mudan weeye marka qarnaynku fa wajadtuhu waxaan helay abu ayuub khaalid ibnu zayd khaalid ibnu zayd ayaan helay alansaari waxaan helay yaqtasilu xaaluu qubaysanayo bayna alqarnayni laba tir dhexdood uu ku qubaysanayo walxaal huwa asaga yustaru lagu asturayo bithawbin maro qofka marka muslimka markuu qubaysanayo meel kastuu joogo waa inuu asturo dadka iska asturo ee dadkii ujeeda uusan qubaysan duur cilla haduu joogo xataa maryo iyo waxba inuu isku asturo fa sallamtu calayhi waa salaamay fa qaala wuxuu yihi man haadaa yaa waayo ninka ila hadlayo marka qofka hadduu suuli ku jiro lama salaamo ama uu meel xaaji gudasho u fadhiya laakiin hadduu meel ku qubaysanayo waa la salaami karaa waa la salaami karaa maxaa yeele mana muuqdo isagoo asturan yahay waa la salaami karaa marka fa qaala wuxu ihi man haadaa yaa waayo fa qultu waxaan idhi ana cabdullaahi ibnu xunayn cabdullahi ibnu xunayn ana haddii qofka la yidhahdo yaa waayo ana kaliya in la yidhahdo lama ogola nabigu waa inkiray sala allahu alay wasalam laakiin anugu hebel hebelaan ahay waa dhihi karaa maxaa yeele ujeeddada yaa waayo lagu leeyahay waa in lagu garto ana kaliya haddaa tiraa lagugu garamaa sida badan marka waxaan idhi arsalanii ilayka waxaa iisoo kaa diray cabdullaahi bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas yas'aluka xaalu ku weydiinayo kayfa sidee buu kaana rasuululahi rasuulka alle ahaa sala allahu caleyh wasalam yaqsilu mid u mayra ra'sahu madaxiisa walxaal huwa muxrimun uu xarman yahay nabigu markuu xarman yahay see madaxiisa u mayri jiray marka kayfiyada iisoo weydiiyo inuu mayri jiray anaaba oge hadduu marka kayfiye sheego inuu mayri jiray waa caddaane xataa isku haynta laysku haya meesha waa ka baxeen hadduuba kayfiye sheego cilmi dheeraaduna waa soo baxa fa wadaca wuxuu saaray abuu ayuub yadow gacantiisa cala thawbi maradii lagu asturayuu gacanta saaray fa da'da'ahu maradii hoosuu u dhigay xataa badaa lii ilaa uu ii muuqday ra'su madaxiis madaxiisa iisoo muuqday bis huma qaala wuxuu yidhi liinsaanin qof yasubu calayhi ugu shubayay almaa biyaha qof biyaha ugu shushubayo wuxuu yidhi usbub iigu shub aan tusee biyihiya loogu shubay fasaba waa ku shubay calaa ra'si madaxiisa huma xaraka waa dhaqaajiyey ra'sahu madaxiisii biyadayhi labadiisa gacmoodu ku dhaqdhaqaajiyey uma xaraka ra'su madaxiis wuxuu ku dhaqdhaqaajiy biyadayhi labadiisa gacmood fa aqbala bihima waa la soo qaabilo meeshaan horayuhu la yimid wa adbara haddana gadaaluu geeyey uma qaala wuxuu yihi haakadaa sidaasaan ra'aytuhu nabiga u arkay sala allahu alay waslm yafcalu xaalu samaynay marka inuu mayri jiray nabigana waa caddaatay kayfiyaduu mayri jirayna waa sii caddaatay marka masaladii saasaa loogu daweeyo ahlucilmiga masaa'ilka in loola laabto dawadaas iyo wanaaggaasay leedahay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa faqaala almiswar wuxuu ku yidhi libni cabaas markay masaladii caddaatay laa umaarika kula doodi maa abadan weligay laa umaarika kula doodi maa abadan weligay taasna waxay kutusaydaa oo laga qaadanayaa waxa weeyaan sida salafka iyo saxaabadu gabalkood gobolka kale fadiiladooda iyo cilmigooda ugu qiri jireen waana waxa muslimiinta jacaylkooda iyo isqadarintooda beeray ka mid tahay alqarnaani uu yidhi imaamka alqarnaani qarnaanka waxa weyan alcamudaani waa labada tiir alladaani labada tiiroo tushadu lagu xidho calayhimaa korkooda alkhashabatu qoriga dadban allatii qoriga tucallaqu lagu xidho calayha korkeeda albakratu canjalada oo xarigga uu dhex maro canjalada waa birta uu dhex maraya xarigga marka qarnaanka waa labada tiiroo labada gees ka taagan oo qoriga dadban oo canjalada lagu xidho qorigaas la saaro alqarnaani alcamudaani waa labada tiir alladaani labadaasoo tushadu fiihimaa dhexdooda lagu xidho alkhashabata qoriga allatii qoriga tucallaqu lagu xidho calayha korkeeda albakrata canjalada albakratu canjalada alabwaab bifatxi lhamsati hamsada in la kordhiga la aqriyo wa sukuuni lbaai ba'dana la reebo almuwaxadati oo dhibicda eh iyo walmadu mawdicun waa meel mucayanun la yaqaan bayna makati walmadiina udhexeeya waa meel maka iyo madiina udhexayda baabu fasli lxaji xajka in la fasaqo ayuu baab yahay ila alcumrati cumro loo fasaqo iyo marka laakiin axkaam badan uu ku sheegi doonaa sida carafo looga soo tago sida afarta camale maalinka tobnaa la sameeyo kala hormarintooda sida jamratulcaqaba loo tuuro sida xiiriddu inay ka ajar badan tahay gaabinta sida gabadha oo xaydka qabtaa inay ka tegi karto dawaafulwadaaca ee sidaasoo kale in la fududeeyo dadka ahlu siqaayada mabiidka oo mina laga fududeeyo sida waxa weeyaan musdelifo oo kaleeto salaadaha lagu jamciyo habeenka tobnaad intaasoo dhan ayuu halkan uga hadlaa sidaas darteed waxaa fiicneed inuu yidhaahdo baabu fasli lxaji ila alcumrati wakayrihi inuu ku daro ila axkaam badan ku sheegi doonaa alxadiidu alxaadi walarbacuun xadiiska afartan iyo koob iyo bacda almiyatayni laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weriy can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu radia allahu canhuma aficna siga bismi llah raadi ka noqdo waa laba saxaabiye qaala jaabir wuxuu yidhi ahalla nabiyu nabigu wuxuu xirtay oo xarmaday sala allahu alay wasalam iyo wa asxaabu asxaabtiisu bilxaji xaj waa nagii soo marnay nabiga inuu ahaa qiraan oo xaj iyo cumro xirtay cumro xirtay kadibna xaj ka daba xirtay laakiin xajka wuxuu uga soo qaadaa sababtoo ah xajka iyo cumradu waa isdhexgelayaan markay isdhex galaanna waxa weeye markay isdhex galaanna waxa weye acmaasha xajka kaliya qofku samayn marka xaj uu xirtay saasuu iskaga leeyay oo xajka kaliya uga cabiray ahla nabiy nabiga wuxuu hortay sala allahu alay slam iyo wa asxaabu asxaabtiisa asxaabtana waa gobol ka mida madu ahayn sidaane iyo gobol asxaabtiisa bilxaji xaj walaysa maca axadin qofla jirkiis ma ahayn axadkaasoo minhum ka mida saxaabada iyo nabiga hadyun hadyi qof hadyi waday ma jirin hayra nabiya nabiga maahane sala allahu alay slam iyo wa dalxata ibni cubaydillah dalxatu ibni cubaydillah iyo nabiga labadaas unbaa hadyi wadeen dalxatu ibni cubaydillah casharatu mubashiriina biljanna ka mid a dalxatu ibni cubaydillah dalxatu ibni cubaydillah ibni cuhmaan alqurashi ataymi axadu casharati mubashiriina biljannu ka mid yahy wuxuu ka mid yahay sideeddii qof islaamka ugu horreeyey wuxuu ka mid yahay lixdii asxaabu shuura ee cumar ibn khadaab doorato amiirmuminiin u dooratay cumar ibn khadaab ma dhahan cafwan waxaan ula jeeda cumar ibn khadaabaa yidhi doorta amiir markaasay cuhmaan ibn cafaan u doorteen wuxuu ka mid yahay shantii qof oo ninka la abubakr sidiiq gacantiisa kusoo islaamo sababta alla uga dhigay ayuu ka mid ahaa dalxatu ibn cubaydillah radia allahu tacaala canhu labadoodaas hadi waday waqadima caliyun cali wuxuu ka soo galay min alyamani yaman ayuu ka soo galay calina fa qaala wuxuu yidhi ahlaltu anugu waxaan soo xirtay bimaa kii ahalla bihi nebiyo nabigu soo xirtay sala allahu alay slm maadaama uusan ogeyn wax nabigu xirtay oo uusan la joogin isaguu yaman jiray nabigu wuxuu xitaan xirtay uu iska soo yidhi fa amara nabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu caleyh wasalam asxaaba asxaabtiisa an yajcaluuha inay ka dhigaan acmaasha cumratan cumro inay ka dhigaan oo fa yaduufu ay dawaafaan uma yuqasiruu ay gaabiyaan